al-shabaab oo ah mid doonaysa inay talada dalka ka qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa uu caalamku taageero ayaa dib ula wareegtay maamulka deegaanka buqda oo ku yaala bartamaha soomaaliya iyo laba fariisimood oo kale bishii hore bishii sebtembarna waxay weerara ku qaadeen saldhig ay leeyihiin askarta midowda afrika iyagoo dilay ugu yaraan laba iyo toban weerarada kooxda ah ayaa daba socday olole militari oo ay wadeen xogaga midowda afrika ee amisom iyo askarta soomaaliya kuwaasoo ka saaray kooxda magaalooyin muhiima oo ku yaala dhulka xeebta siisa soo taraysana ugu riixay qaybo yar oo waddanka ka mid ah oo badi ku yaala koonfurta soomaaliya
amisom iyo militariga soomaaliya waxay xureeyeen magaalooyin waaweyn oo ku yaalla soomaaliya waxaana ay la wareegeen goobo muhiima oo waddanka ku yaalla waxa al-shabaab ay ka go'doomiyeen in ay ku xirnaadaan badaha soomaaliya waxaa gacantooda ka baxday magaalooyin istaraatiijiya oo badankood ku yaalla meelo fog hadba meel ayay wareegi karaan waxayna isku dayi karaan inay dib ula wareegaan kuwa yaryar laakiin istaraatiijiyad ahaan taasi maaha mid waxyeelo gaarsiinaysa howlgallada ama yoolka ciidamada ammaanka qaranka iyo kuwa amisom waad ku saxan tahay inay dib ula wareegeen dhowr deegaan laakiin taasi kama dhigna in wax badana ay ka qabsanayaan deegaanada la xoreeyey laakiin waxay isku dayayaan in ay muujiyaan in weli ay yihiin kuwo jooga oo howlgelaya hase ahaatee istaraatiijiyad ahaan deegaanadani ma aha kuwo ku yaalla meelo istaraatiijiya
madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in kooxda aanay hadda galaangal u lahayn oo aanay adeegsan karin badda taasoo ay khubaradu sheegtay in ay u adeegsan jirtay in ay qayb ahaana ka hesho lacag caddaan ah oo ka soo geli jirtay inay si suuq madow ah hubka ugu kala gudbisato diblomaasiya reer galbeed ah ayaa sheegaya in kooxda si tartiib ah ay u tabardaraysay laakiin waxa ay sheegayaan inay weli soo noqon karaan oo ay halis ku yihiin nabadda soomaaliya iyo dib u dhiska hanaanka dhismaha dowladnimo al-shabaab waxay si joogto ah duqayn iyo weeraraba uga geysataa caasimadda iyadoo doonaysa inay xukunka ka rido dowladda uu caalamku gacansiiyo waddanka ayaa isku dayaya in uu dib u dhismo kadib muddo labaatan sano ka badan oo khilaaf iyo dhibaato ay ka jirtay xoogaga amisom ee ku sugan soomaaliya ayaa dagaal kula jiray kooxda iyadoo ay weheliyaan militariga soomaaliya
dowladda federaalk ee soomaaliya waxay maamulka puntland kala shaqaynaysay xagga ammaanka gaar ahaana dagaalkii al-shabaab ay ku qaaday galgala dowladda soomaaliya waa mid aad sabool u ah dhaqaalaha ay ku shaqaysaana waa mid xadidan waxaana jira dhibaatooyin kaleeto oo dowladda federaalka ka haysta xagga dhaqaalaha xitaa si kasta oo dhaqaalaheenu uu xadidan yahay waan la wadaagaynaa dowladda puntland waxyaabaha laga maarmaanka u ah in laga hortago al-shabaabta buuraha galgala
sidoo kale kooxdu waxa ay si joogto ah duqaymo iyo weeraro rasaaseedba ugu qaadaa mas-uuliyiinta iyada oo ku beegsata xafiisyada hoteelada ama maqaayadaha ee ku yaalla caasimadda muqdisho iyo meelo kaleba